dhacdooyinka xanuunka badan ee laga dhaxlayo habaaraha ka jira soomaaliya ayaa isi soo taraya waxaana dhacay dhacdooyin ay ka mid yihiin inay isdeldelaan qaar ka mid ah dadkii habaarta xoolaha ay dhaafisay iyo in xoolihii naf ahaantooda iyagu ay socnaan kadib markii neef orgi ah ilmo yar oo saddex bilood jira uu cunay kaasi oo dhaawac aad u xoogan ilmaha yarka ah gaarsiiyey balse taasi mid ka duwan ayaa hadda taagan dadkii xoolaha abaarta ay dhaafisa ayaa waxaa la soo gudbunaaday xaalado adag oo dhanka nolosha ah waxaana taasi ay sababtay in carruurta ay dhaleen qaarkood ay ku raadiyaan iib si haddii mid ka mida looga iibsado ay ugu maareeyaan nolosha carruurta inteeda kale sida uu qabo cabdiweli jaamac oo ka mid ah dadka abaarta xoolaha ay dhaafisay ee ku nool gobolka mudug war gabar iyo anaka horta hadalkaa nac waxaa gabar iyo midabtaa soc lama rabo waa noo simaysmukaynida hadalka ma fahanta in marka aad noo warisaan oo dadka hay-adaha aad noo iyo nimanka lacagta haysta ninkaan magaalo noo ahee ilaa xoolahaba waa la dullaalaaya inaad dadka nooga soo biicisaan baan rabnaa annaku ninna wax kama rabna dambe baryi mayna nin dambe ilaahay weynaa baan baryayna carruurteedana qayb baan gadanaynaa iyakaan isku musaarifanaynaa intaan qalan lahayn imise carruuraa dhasha adugu aniga afar iyo toban haye meeqaa kuu joogtaa yaa meeqaa kuu toban iyo saddex haye intay wada laacan lahaayeen mid baan u gadanayaa mid baan u gadanayaa yaa kaa gadanaya yaa yaa kaa gadanaya waxaa iga gadanaya hay-adaha waaweyn oo lacagta haysta gaalada lacagta haysato gablanka haddayrta baan ka gadanaya Hay.
warkaa dadkaasaan ka gadanaya saxaafadda sukul ingiliiska baabii lahaayeen inay ii sabata baxdu leeyahay kow iyo toban baa ii sabata baxaysa labiyo toban weeye mid baan gadanaya
abaarta xilligan ka jirta soomaaliya ayaa waxay tahay mid sii xoogaysanaysa waxaana isi soo taraya dhacdooyinka la yaabka leh ee maalinba maalinta ka dambayso dadka reer guuraaga ah ay ka dhaxlayaan abaarta xilligan ka jirta guud ahaan soomaaliya maxamed cali siyaad gaalkacyo